wacyigelinta duumada iyo covid sagaal iyo toban duumada waa cudur halis ah oo ku dulnool dhiigga aadanaha waxaana gudbisa kaneecada qaybteeda dhiddiga marka ay qaniinto qof qaba kadibna ay ku faafiso dadka aan qabin adduunka waxaa lagu qiyaasay tobankii sane ee lasoo dhaafay inuu ku dhacay in ka badan hal dhibic toddoba bilyan sidoo kalena ay u dhinteen in ka badan toban dhibic lix milyan oo qof kudhicista iyo dhimashada waxaa ugu badan afrika si gaar ah wuxuu aad u dhibaateeyaa carruurta iyo hooyooyinka uurka leh calaamadaha lagu yaqaano duumada qandho qarqaryo jarays matag labolabo shuban daal iyo madax xanuun xakamaynta iyo kahortagga cudurka marka ugu horraysa ee aad isku aragto calaamadaha uu caanka ku yahay duumada waa inaad tagtaa xarunta caafimaad ee kuugu dhow si aad baaritaan u hesha haddii lagaa helana aad u isticmaasho daawada duumada ee uu kuu qoray dhakhtarka si aad uga tagtid cudurka duumada waa kow waa inaad heshaa wacyigelin fiican si aad u barato calaamadaha iyo qaababka loogu hortegi karo labo inaad ka fogaatid inay ku qaniinto kaneeco jirkaaga ka dabool kana buufi goobta aad joogtid sidoo kale ka fogow meelaha wasaqda iyo biyo fadhiisiga saddex inaad horey isaga baartid haddii aad dareentid calaamadaha ay caanka ku tahay sida qandhada afar inaad daawada horay ka qaadatid haddii lagaa helo adigoon isbaarin oo lagaa sheegin cudurka haqaadan daawada cudurka duumada iyo covid sagaal iyo toban w h o waxa ay sheegtay in labadii kun iyo labaatankii ay siyaaday tirada dhimashada iyo faafidda cudurka duumada waxaana u dhimatay lix boqol toddoba-iyo labaatan kun oo qof iyada oo uu ku dhacay ku dhowaad laba boqol afartan iyo kow milyan oo qof waxaana sabab u ah covid sagaal iyo toban oo abuuray xaalad xumaysay xakamaynta cudurka duumada iyo covid sagaal iyo toban waxa ay leeyihiin calaamado isku eg sida qandhada qarqaryada iyo kuwo kale waxaana ay leeyihiin calaamado u gaar ah waxaa qasab ah inaad isbaartid labadan haddii aad isaga shakiso ama aad isku aragto calaamadaha ay isla wadaagaan wakhti hore oo aad isbaartid ogaatidna inaad qabtid cudurka islamarkaana qaadatid daawada duumada waxa ay yaraynaysaa halista aad kala kulmi karto cudurka duumada islamarkaana waxa uu yaraynayaa faafidda cudurka fariintan waxaa idin soo gudbinaya wasaaradda caafimaadka iyo adeega bulshada jamhuuriyadda federaalk soomaaliya